bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka waa subax sabti ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha afraad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa maanta waxa uu hortegi doonaa baarlamaanka soomaaliya isagoo halkaa ka jeedin doona khudbad micnaheedu ay u badan tahay qaabka ay noqonayso doorashada sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ka qabsoomi doonta soomaaliya waxaan kaloo barnaamijka dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida iyo garsooryaal fara badan ayaa waxa ay tageen magaalada baydhabo xukuno kala duwan ayay halkaas ay ku fuliyeen iyagoo dacwado marka hore dhagaystay haddaba ujeedooyinkii ugu badnaa ay halkaas ay u gaareenayaan barnaamijka sidoo kale aan idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan wararka ugu waaweyn caalamka barnaamijkii dulsocdo faal cabdigaas ayaa farsamayn doona anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinana waa idinla socodsiiye waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda wararka
maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
waataa dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda wararka qodobka ugu horreeya aan ku bilaabi doono waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya doctor cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa maanta waxa uu hortegayaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kulanka ay ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho khudbad dheer ayuu halkaa uga jeedin doonaa xildhibaanada taa oo badankeed ku aadan qaabka ay noqonayso doorashada sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ka qabsoomi doonta soomaaliya haddaba xildhibaan maxamed maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka oo barnaamijkan igala qayb gala xiliyada kulamada baarlamaanka ay jiraan ayaa iminka qadka ku jira xildhibaan haddaad i maqasho marka hore subax wanaagsan marka xigta kulanka baarlamaanka iyo maanta wuxuu ku saabsan yahay ajandihiisa waa maadsan tahay cabdisasino bismillahi rmaan raxiim maantoo sabtiga taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka abriil laba kun iyo lix iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka haddaan usii horey usii guda galo ajendaha wuxuu ku saabsan yahay hadal jeedinta ra-isul wasaaraha oo ku abaara arrimaha doorashooyinka qaran ee laba kun iyo lix iyo toban waaya marka waxyaabaha uu ka hadli doono ra-iisul wasaaraha aad aad aad ka dhagaysan doontaan maxaa ilaa iyo hadda kaa soo gaaray
sida caadiga waad ka warqabtaa ama haddii noqoto hinti sharciyeed ama oo wasaarad ay soo diyaarisay iyo haddii noqoto sida hadda ra-isul wasaare oo kale oo golaha shacabka hor imaanayo barnaamij qorshahan ku saabsan oo kale sida caadiyan xildhibaanada waxaa loo qeybiya nuqullo oo mataqaanaa si xoogaal u noqdaan waxyaabaha markaas usoo gudbin doono ama mataqana u ka hadli doono ra-isul wasaaraha marka waxaan filayaa saacadaha soo socdo abdual idmo in xildhibaanada nuqladaas loo soo gudbin doono markaas oo ku saabsan arrimahan hadda doorashooyinka laakiin haddii aan dulmar ku sameeyo intaan xogtaan kaayo waxay ku saabsan yihiin maadaama waktigii uu yahay mataqaana xilli kala guura oo hay-adaha dastuuriga dalkana ay mataqaana ay u hareen muddooyin kooban ay u hareen in markaas si loo gudbo mataqaana ama loo sameeyo doorashooyin qaabkii doorashooyinka loo sameyn lahaa maadaama horey lasula afgartay in oo ay suurtagal ahayn hal cod iyo hal qof inay suurtagal ahayn bal farsamadii kale oo lagu soo dooro lahaa xildhibaano cusub sababta marka sidaas ayay kolley nuxurka oo barnaamijka dhan oo ku saabsan doorashoo kale intaasay ku saabsan yahay waayah marka ra-iisul wasaaraha ma isaga ayaa baarlamaanka ka codsaday in warbixintaas uu ka horjeediyo mase baarlamaanka ayaa guddoonka ka dalbaday in ra-iisul wasaaruhu uu hor yimaaday waa la socota ra-isul wasaaraha waa waa waa waa madaxa fulinta howlahan socdanoo doorashooyinka isaga ayaa mataqaanaa tiir dhexaad oo ah mataqaanaa xukuumadda ayaga ayaa mataqana ra-isul wasaaraha isaga ayaa mataqaanaa uu ka dalbaday inuu golaha shacabka uu horkeeno barnaamijka waana mid la sugaya maaha mid codsi keliya maaha waa golaha shacabkana waa sugayay waana arrin mataqaanaa oo mar kastaba laga maarmaan ahayd in markaas ra-isul wasaaraha uu horimaado golaha shacabka uu soo bandhigo mataqaanaa qaabkii loo sameyn lahaa doorashooyin oo markaas oo baarlamaankana markaas uu isagana uu uu arko qorshaha marka ra-isul wasaaraha markaas uu wado si markaas lagu gudbo marxaladii marka kale loo gudbo oo doorashooyinka kadibna xanigii kale oo caadiga marka xildhibaano la doorto oo qaabkii laisla garto marka kadibna sida caadigeeda gudoomiye baarlamaan iyo halkaas dariiqaas lasii mara ilaa heer madaxweyne marka tallaabooyinkaasna waa isku xigana waa waa waa waa mataqaana wax ku cadaad iyo qaabkii iyo muddadii iyo marka arrimahaasoo kale iyo soo gudbida waan ogaan doonaa hadda waa lagu saada soo socda waa tahay kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka oo iiga warbixinayay kulanka baarlamaanka maanta waxa uu ku saabsan yahay sidaad maqlayseen wuxuu sheegayay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake uu maanta baarlamaanka soomaaliya uu hortegi doono haddaba kulankaas uu ra-iisul wasaaruhu maanta xarunta golaha shacabka ee muqdisho ee ku aadan inuu khudbad ka horjeediyo baarlamaanka soomaaliya wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa khudbadda iyo qodobada uga hadlo dhinaca iyo magaalada baydhabo haddii aan aadno maalintii khamiista ahayd halkaa waxaa gaaray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo garsoorayaal fara badan halkaana waxay u tageen in ay dacwado fara badan ay dhegaystaan maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ayaa waxay u fadhiisanaysaa dacwad markaa la xiriirta raggii dhow raggii qaraxyada ka fuliyey magaalada baydhabo oo dadka badan ay ku dhinteen hase yeeshee dhinaca maxkamadda darajada koowaad ayaan wax ka weydiin doonaa gudoomiyaha maxkamadaas gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute sababaha uu isagu laftiisa uu baydhabo u gaaray gudoomiya hadaad imaqasho subax wanaagsan marka xigta maxay tahay ujeedada mar kale aad ugu laabateen baydhaba
wanaagsan wafdi maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa joogay wafdi ka tirsan guud ahaan garsoortooyda ciidamada qalabka sida wafdiga waxaa kamid ahay xeeraalinta ciidamada qalabka sida xeeraalinta ujeedkeedu wuxuu ahaa in ay kala saarto cidda eedda mudan iyo cidda aan mudnayn cidda maxkamad lala tiigsanayo oo maxkamad la horgeynayo iyo cidda aan in la horgeeyo aan mudnayn oo xorriyadooda la siiyo wafdiga waxaa kamid ahay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maxkamadda darajada koowaad ujeedkeedu wuxuu ahaa inay dhegeysato dacwooyin lala xiriirinayo xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo kuwo kale oo ka tirsan kuwa ururka al-shabaab oo lagu eedeynayo inay dhibaato ka geysteen magaalada iyo guud ahaan gobolka wafdiga sidoo kale waxaa kamid ahay la taliyayaal iyo garsoor ka socda maxkamadda sare ee u horkacayo gudoomiyaha maxkamadda sare colonel liban cali yurow wafdigu maxkamadda sare ujeedkeedu wuxuu ahaa in ay dhegeysato dibna u eegto raacsaanada laga qaatay xukunada ay hore u riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maalinta isla maalinta oo gobolkii wafdigana qayb walba waxay hore u guda gashay shaqooyinkii iyo ujeedooyinkii ay u maadeen maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay maxkamadeysay kiisas la xiriira xubno lagu eedeyn xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida oo lagu eedeynayo inay dambiye kala duwan galeen waxay qaaday kuwo kale oo lagu eedeynayo inay ka tirsan yihin ururka al-shabaab dacwooyinkaas dhegeysigooda koowaad kadib maxkamadda dib ay u dhigtay maalmaha soo socda ayagana go-aan kasoo bixi doona sidoo kale waxaa xusid mudan in maxkamadda sare iyadana ay shaqadeeda hor u gashay taas oo iyagana shaqadooda wataan xafiiska xeeroonta oo ujeedkiisu ahay in uu la tiigsado maxkamad cidda mudan eedane asagana sidaas uu shaqadiisa ku gutay waayah marka waxaa tahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya markii aan ka hadalno ciidamada iyo raggan ka tirsan maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab oo maxkamadda lasoo hortaagay imise ayay gaarayeen maxaase lagu eedeynaya
ilaa iyo sideed xubnood oo isugu jiro ciidan saddex ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo shan ka tirsan oo in lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa maxkamaddu dhegaysatay markii ay dhegaysatay doodii dhinacyada markii ay dhegaysatay difaaca u isdifaaca eedeysanaha waxay maxkamadda u baahatay in cadeymo dheeriya la keeno taasaa keentay in dib loo dhigo ilaahi hadda maxkamadintoodana way socotaa hadduu ilaahay yidhahdana go-aamo kama dambaysa aa laga gaari doonaa maalmaha soo socda waayahay marka hadda baydhabo ayaad ku sugan tihiin oo maalintii khamiista aheyd aad tagteen adigoo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad iyo gudoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo garsoorayaal fara badan ilaa iyo imise maalmood ayaa idiin qorshaysan inaad baydhabo joogtaan
waxaa noo qorshaysan in aan joogno ilaa iyo laga xalinayo kiisaska meesha yaalay baydhabo waxaa hore u sugnaa sidaad og tahay maxkamadii darajada koowaad qaybteedii lixdanaad oo mataqaanaa hore u joogtay maxkamadda markii ay kiisaska farabataan yaan culeyska lala si uu culeyskaas loola qaxamiro iyo guddoonka maxkamadda sare iyo iyo guud ahaan xubnaha ka tir xubnaha uu ka kooban yahay garsoorka ciidamada qalabka sida ay u imaadeen hadduu ilaahay yidhaahdo sida mataqaana ugu dhow ee go-aamada iyo iyo mataqaanaa xukunada usoo bixi doonaan marka ay arrinta ay joogto maxkamadda ay xaliyaanne markaas iyo maxkamaddu dib ugu soo laaban doontaa fadhigeedii magaalada muqdisho waaya marka hadda muqdisho markii la yidhaahdo dhagaystayaashu waxay isweydiinayaan maxkamaddu maadaama muqdisho xarunteedii ugu weyneed ay ka furan tahay askarta iyo maleeshiyaadka kaleedee lasoo qabtay oo ciidanka xoogga dalka ay soo qabteen maxaa muqdisho loogu maxkamadeylinaya maxaad leedahay dhagaystayaasha fakarka aaminsan
maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ka kooban tahay maxkamad sare iyo maxkamadda darajada koowaad maxkamadda darajada koowaad waxay leedahay furuuc ay ku leedahay mataqaanaa qaybaha iyo gobolada dalka waxay waxaa la hore loo furay oo hore idaacadaha iyo tviyada uga baahinay in la furay maxkamadii qaybta lixdanaad ee ka hegul jirtay gobolada baay iyo bakool iyo gado taas oo loogu talagalay in dambiyada ka dhaca goboladaasi meeshooda ay ku xaliso si aynan u dhicin cadaalad daahda sidoo kale waxaa hore loo furay maxkamadii qaybtan kow iyo labaatanaad ee loogu talagalay inay ka horgasho gobolada dhexe oo xaruntooda looga looga dhigay xarun looga dhigay magaalada beledweyne taasoo idan looga talagalay dembiyada ka dhaca gobolada dhexe isla meeshaas in lagu maxkamadeeyo oo idan u dhicin sidoo kale cadaalad daahdo oo lala sugo dad xamar jooga ama xamar loo qaado dhibaatada meesha ay ka dhacdo maxkamadaha ciidamada qalabka sida waxaa la sameeyey maxkamada la yihahdo maxkamada goobta dagaalka maxkamad ama maxkamad wareegto oo loogu talagalay in ciidamada ay dhex socoto si dhibaatada meesha ay ka dhacdo isla meeshaas loogu maxkamadeeyo waxaad ogtihiin bishii lasoo dhaafay saddexaad gobolkan hadda aan joogno ama qaybtan lixdamaad mataqaana maxkamadda lixdamaad ee ciidamada qalabka sida waxaa laga furay maxkamad la yihahdo maxkamadda goobta dagaalka maxkamadaas waxaa loogu talagalay in ay ka dhacdo dembiyada sida ay shaqo u qabataba saddex iyo tobankii bishii lasoo dhaafay askari nin shacaba ku dilay mataqaanaa duleedka magaalada baydhabo maafuulka isla goobtaas inay maxkamadda ugu tagtay isla meeshaasna ay ku maxkamaysay taas oo ay kasoo saartay xukun cadaaladda waafaqsan taa waxay k dhammaan furuucyada iyo qaybaha la furay waxay hoos tagaan oo looga laga looga taliyaa xarunta dalka ee magaalada muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida furuucdaas waxaa loogu talagalay si oo dadku meesha ay joogaan ay cadaalad ugu helaan oo loo dhihin garsoorka wuu maqan yahay ee mataqaanaa halasugu loo dhihin aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute oo isagoo ku sugan magaalada baydhaba qadka telefoonka iigu waramayey barnaamijkan faaqidaada wararkana marti ku ahaa wuxuuna ka warbixinayey askar ka tirsan ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo maleeshiyaad laga soo qabtay gobolada baay iyo bakool oo ka tirsan kooxaha argagixisada ah oo magaalada baydhabo dacwadii uu ku dhagaystay islamarkaana uu sheegay in dhowaan lasoo saari doono xukunada ay kala mutaysteen gudoomiyaha waan la xiriiri doonaa markii dacwooyinkaas dhammaan uu sheego ciidanka qalabka sida qaarkood oo lasoo qabtay oo eedeymaha lagu haysto iyo raggan ka tirsanaha argagixisada oo iyana lasoo qabtay waxyaabihii kusoo kordha isla baydhabo kama bixi doona waxaan aadi doonaa maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo iyana iminkaba soo saarayso waxyaabihii ay kala mutaysteen markii la dhagaystay dacwooyinkii loo haystay dadkii laga soo qabtay magaalada baydhabo kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyadii dadka badan ee ku dhinteen ee magaaladaas dhowaan ka dhacay
midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma waatahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan halkaad nagala socotaanna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka aan ku jirnana waa barnaamijka faaqidaada wararka arrimaha baydhabo weli ma aanan ka bixin maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa magaalada baydhaba waxa ay saaka ku xukmi doontaa dad horay ay xukun ugu riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya kuwaas oo loo heesto qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo oo dadka badan ee rayidkaa ay ku dhammaadeen siraaji sheekh isxaaq ayaa qadka telefoonka magaaladaasi toos hadda ugu jira siraaj haddaad i maqasho maxaan ka ognahay xukunkan maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ay ridayso saaka
aada umahadsan tahay maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo waxaa ku sugnaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo gudoomiyaha maxkamadda sare waxaana u joogeen sidii ay xukuno ama ay u dhegaysan lahaayeen dacwado loo haysto eedaysinaal lagu soo eediyey al-shabaab iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaa xukun dil ay ku riday ilaa iyo afar eedaysle oo ka dambeeyey qaraxyadii ka dhacay magaalada baydhabo ee dadka fara badan ay ku dhammaadeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaa sidoo kale saddex sano ay ku riday mid ka mid a raggaasi oo isagana wax ka soo abaabulay qaraxaasi marka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa sidoo kale xukun dil ay ku riday askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo qof shacaba si baleera ugu dilay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay marka tirada dilka dadka lagu xukumay waa afar oo ka dambeeyey qaraxyadii ka dhacayay magaalada baydhabo oo siddeetan iyo toddoba qofood ay ku dhinteen kasoo raacataanliyaal ahaa oo maxkamadana dib ay u fiirisay rafcaankooda kadibna maxkamadda sare ay ku raacday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xukunkii hadda ka hor ay ku riday afartaasi qof marka waxaa sidoo kale saan kuu sheegayba racadfaanle bayaan oo isaguna ahaa askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dilay nin shacab ah oo weliba safar ah magaalada baydhabo transit ku ahaa ku dilay maanyafuulka isagana maanta si toosa loogu xukumay dil toogashaa waaya siraajow marka waxaad ii kala saartaa maxkamadda darajada koowaad maxkamadda sare ee ciidanka qalabkiisida waxay u fadhisay racfaankii ay qaateen raggii lagu soo eedeeyey inay qaraxyada ka fuliyeen magaalada magaalada baydhaba kuwaas dil bay ku riday oo ilaa afar weeyaan midna dhowr sanaa lagu xukumay askariga ma maxkamadda darajada koowaad ayaa xukunka dilka ku riday mase maxkamadda sara ku riday
saad la socotiba ama hore aan kugu sheegay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa hadda ka hor dil toogashaa ku riday waxaana uu ahaa askariga rafcaan leh maxkamadda sare ayaa hadeertan waxaa si toosa igu raacday in gebi ahaanba dil toogashaa lagu fuliyo marka maxkamadda sare ayaa maantana si toosa ugu riday dilkaasi toogashada waayahay marka halkii ay ka dhacday maxkamadaynta oo ah in ilaa iyo shan ruux oo afar ka mid ah qolyaha dhargixisada ay ka tirsanaayeen midna uu ka mid ahaa ciidanka qalabka side ee soomaaliya oo dhammaantood gacan kudhiglayaal ahaa yaa ku sugnaa maxkamadda markii laga tago guddoomiyayaasha iyo garsoorayaasha mooye dhinaca maamulka koonfur galbeed yaa jooga halkay maxkamaddu ka dhacaysa
runtii gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa ku sugnaa goobtaasi iyo xeer eraaliyaal marka runtii cid kale oo goobta ku sugneed ma jirto maxkamaddana waxaa la odhan karaa si cadaalada inuu dhacday waxaana sidoo kale shantaasi qofood oo dadka magaalada baydhabona si aad ay u dhursugayeen oo rafcaanle ahaa oona ka dambeeyey dilkii iyo qaraxyadii ka dhacayay magaalada baydhabo ee harunta gobolka baay maanta si toosa loogu riday dilkii ama dilkii heshaa maxkamadda sare marka waana mid ay runtii si aad ay usoo dhaweynayaan dadka magaalada baydhabo oo maalmihii ugu dambeeyeyba hadal hayay dadkaasi ka dambeeyey qaraxyadaasi sababta maxkamadda sare ay dil toogasho ay ugu fulin laadahay marka maanta ayaana xukunkii kama dambeeska aan ugu riday waa tahay siraaji sheekh asxaaqa oo khadka telefoonka magaalada baydhabo si toos ugu jira ayuu ahaa wuxuuna wariyuhu nooga warbixinayay maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo dhowaan riday xukun dil ah oo ilaa iyo shan ruux ayay xukun dil ah ay ku riday kuwaas oo afar ka mid ah qolyaha argagixisada ah ay ka tirsan yihiin halka qofka kalena uu yahay askari ka tirsanaa ciidanka qalabka sida ee soomaaliya haddaba intaanan barnaamijka aan ka bixin kooxda lechester city iyo kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa galabta kulmi doona kooxda lechester hadday galabta ay badiso waxaa u suurageli doonta inay horyaalku ay qaado intaas ayaan kusoo idleynayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo asxaab dhowra uu ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad oo igala qayb galay iyo xildhibaan maxamed cumar maxamuud oo ah dooraha baarlamaanka faad cabdigaas ayaa barnaamijkan farsamaynayay anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shinan oo idala socodsiinay dhammaanteena isku duuban waxaa idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad